bismillahi raxmaaniraxiim adeer waxaanu ku tagnay kismayo wadaxajood iyo muxuu ahaa dib u heshiisiin muddaba soo socday oo dhinacyo badan ay ka wada shaqaynayeen hadda waxaan joognaa magaalada kismaayo shirarkii way noo socdaan waxaana la rajaynayaa in muxuu ahaa laga gaari doono natiijo wixii kale oo isbedel ah oo soo baxaana kalay waanu socon doonaa waktiga ayaanu u daynaynaa
waa gartay shirar siyaasadeed baa magaalada ka socda oo qaarkood siyaasiyiin caan ah oo kala fikir duwan ay isku hayaan waxaa kaloo warar ku sheegayaan in dhamaystirkii maamulka jubbaland lagu muransan yahay arrimahaasi maxaad kala socotaan
waxyaabahaas oo dhan maamulka iyo waxa loo socdaa iyo waa waktigii la heshiiyo wax badan ayaa ka horeyso hadda hawl maamul laguma mashquul saaro shirarka way socdaan wax hadda muxuu ahaa khilaaf ah oo buuq ah ma jiraan go-aana weli ma soo bixin koray waktibay leeyihiin waxaasoo dhan siyaabaha ay wax socdaan iyo waxa natiijooyinka ehe loo heshiiyo waxaasoo dhan ah waktiga muxuu ahaa gabagabadadeeda iyo la gaaro qodba kasoo baxaan wakiyada hala sheegi doonaa hadii alla
waa tahay marka idinku maadaama aad ka baxdeen muqdisho oo wasiirka gaashaaniga aada raacdeen markii aad magaaladan joogteen aragti waxaad qabteen ah in shirka kismaayo ka socda uusan cadaalad ahayn oo madaxda jubbaland dantooda lagu fulinayo hadda waad baxdeen magaaladii baad tagteen maxaa wasiirku idiin sheego oo si keen bedelay
maya anigu kolay sidaa aada og tahay barayskii iyo hawlahaas iyo dadka qabtay iyo kollay qayb kama ahayn siyaasiyiintu way badnayd innagu ushaha wuxuu ahaa in la helo garsoor iyo in muxuu ahaa dhinaca kale shirku ay diyaar u yihiin marka natiijadu waa wax kale iyo habka loo wada hadlay wax soo baxi doonaa waa gaadon laakiin urshaha waxay ahayd kow in garsoor jiro labo in muxuu ahaa dhanka kala diyaar u yihiin in muxuuaha wadaxaajoodkaas ay galaan marka labadaaba xaqiijini baanu soo baxnay anagu
waa gartay haddaan ku weydiiyo marka shirkan maadaama aada joogto ood habka u socdana aada ka warhayso maxaa loo filan karaa bal shacabka maadaama ay ka wardhowrayaan kulamadiinan maxaa dadka qancin kara ma dib u heshiisiin baa suuro geli karta ma muran xoog lahaa jiro wakti badan qaadan kara aragtiyan maxaa ku muuqda
way waa la filan karaa waxa weeye natiijo iyo is-afgarab wanaagsan in ay gadaasha kasoo baxaan baa la filan karaa maxaa yeelay mar haddii wuxuu go-aano soo baxay aysan ahayn oo maxaa la fila maxaa la filayaa maxay shacabku dhowrayaan ay tahay waxaan ka eegaynaa dhanka wanaagsan waxaynu rajaynaynaa in wax wanaagsan ay kasoo bixi doonaan
shuruudo ayaa hadda la sheegayaa in shirka siyaasiyiin qaarkood oo cabdishir ka mid ah ay ku xireen madaxweynaha jubbaland axmed madoobe shuruudahaas adigu marka ma ku raacsan tahay mise
maya waaba been wax shuruudaha ma jiraanba oo hadda cid shuruudo xirtay ma jirto cabdishire iyo shaksi gaar ah iyo shaksiyaad iyo muxuu ahaa shuruudo xiray ma jiraan wax shaksiyaad ay gaar uleeyihiinna maaha ilaa hadda waxaasoo dhan wax jiraaba ma ahan cid shuruudo xirtayna ma jirto mana dhici karto wax dhacayna maba ahanba
waa gartay dhinaca kale gobolka gado murano ayaa ka jira hadday garbahaaray tahay luuq hadday tahay iyo degmada keli la yidhaahdo hadday tahay beled xaawo iyo waxaa la isku hayaa siyaasadda guud ee gobolka iyo maamulka hadda jira muran badan baa taagan horeyna markii aada joogtay gobolka dad badan ayaa qabay in warqadii uu soo saaray axmed madoobe aysan xaq ahayn dadkana aanay dan u hayn maxaad ka aaminsantahay xisbi gobolka ka taagan hadda
anigu fakarkay kii isaga qabo kii aan markoo qabay ayaan qabaa waxa aynu u socono halka u nimid waxa weeye dhibaatada iyo muranka siyaasadeed guud ahaan subooyinka iyo gaar ahaan boogada intaba in hal heshiis loogu gaaro ama loogu gaari waayo wax cad oo laisugu yahay noqoto lagu kala marka gobolka kale dhibaato hadda keliya kusoo kortay maaha dhibaatadii waa si muxuu ahaa inu ka hadlaynay tii baana ka jirta waxa hadda ka jiraana muxuu ahaa maamul ma ahan oo wax maamul hadda oo lagu sheegi kara ma ahan maamul sharci ah maahan ku yimid ma ahan maamul ay shacabku la yimaadeen ma ahan maamul la ictiraafsan yahay ma ahan manaba ka jiraa la odhan karaa maamul oo maamulkii sharciga ahaa oo jiray shaqeynaa kan anigu guddoomiyaha u haw aan u ahay wey marka waa khilaafka guud oo la rabo halkaan in xalka looga gaaro guud oo halkaan u nimid bay qeyb ka tahay gobolka gaday iyo guud ahaanba gobolada jubooyinka
marka sur- suuragal ma tahay in khilaafkaas looga hadlo shirkan oo lagu soo hadal qaado ajandayaasha shirkan lagu daro muranka gado sidii loo dejin lahaa waa khasab waay khasab waa waa priority number one buu noqonaya ilaa hadda ayaa ka wada hadlay marka maadaama gobolka aad wada joogtaan oo kismaayo waxaas oo dhan adeer waxa hawshii baan ku jirnaa broceski waxa inagu aanu darasanaha shir waa taqaan micnihii waxaan la gaarin lagama hadlo marka wasiirka ma idinla qabaa aragtidan ah in gobolka gado maamulkiisu khaldan yahay oo dib usixid u baahan yahay wasiirka gaashaaniga ma idinla qabaa isagaa qursi tala isagaa weydiinaysaa laakiin annagu waxaan qabno annagaa ugu taagan oo hadda joogo